wasaaradda haweenka jubbaland ayaa waxay deegaanka buulo bortire ku qabatay kulan looga hadlayay sidii wax loogu qaban karo dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool deegaanada waqooyi ee magaalada kismaayo kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda haweenka jubbaland gudoomiyaha deegaanka buulo bartire dadka deegaanka iyo qaar ka mid a hay-adaha ka shaqeeya dowlad goboleedka jubbaland gudoomiyaha deegaanka buulo bartire ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay baahiyaha ay qabaan dadka baahiyaha gaarka qaba halkan waxaa ka jira baahiyaad fara badan oo ay ka mid tahay dadka curyaamada oo meeshan waxaa waye qaxootiyaalka ku badan oo magaaladii kismaayo dadkii laga soo raray baa lasoo dejinahayaa dadka curyaamada ana sida gaarka wax loo soo siiyaa guryaha iyo dadka tabarta yaraa sida gaarka looga soo siiyaa halkan waxaa laga heli karaa ilaa afar boqol oo qof oo curyaamo ah oon haysanin wixii curyaamada looga talagale ama mashquul ha ahaata gaar u isticmaalaan ama gaari gacankii lagu soconaya ha ahaata ama qolada macnaha dhagaha naafada ka u baahan dhagaha in laga buufiyo ha ahaata ama qolada indhoolaha oo indhaha cawcawga kiyaalaha iyo haddii wax si gaar u caawi helaan iska socon kara ha noqoto waxaan marka codsanaynaa baahiyaadkaas waliwa inoo imaaday wasaaradda haweenka jubbaland baahidaa halkaa boqolkiiba waa laba boqol waay baahidaa zaaid ay ugu badan tahay halkan markii la dhaha dadka naafadae boqolkiiba laba boqol oo halkan marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in halkan ay kasoo bixi doonta tuulada ugu dadka badan oo naafooyinka laga helay inay noqonaysaan rajaynaa insha allahu tacaala dhanka kale madaxa mashruuca w f b iyo kinka salmaan axmed faarax sheekh cabdi oo daahfuray tobabarka ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadiisa si toos uma balaawana hadda laakiin waxaan u imaanay wacyigelin inaan sameyno oo dadka baahida gaarka qabo iyo si toos u abaara oo macnihii igu qusayaa marka aniga waxaa u imaan hadda celdaallo wanaan soo marnay celdaallo two aan soo marnay shalay maanta waxaan joognaa tuulada la dhaho gobollo bartira marka waxaan u imaanay inaan u kuurgalno baahida dadka baahida qaarka gaarka qabo dhibaatooyinka iyo waxyaalahay u baahan yihiin iyo wixii marka ama cawanada ay u baahan yihiin in wax laga qaban karo aan ogaano iyo wacyigelin inaan siino